أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى كتاب البيع هذا مثكني كتاب البيع وبيع كتاب كيسي waxaa inoo soo dhammaaday qeybtii cibaadaadka guud ahaanba hadday noqon lahayd axkaamtii salaadii sakadii iyo soomkii iyo xajkii cibaadaadka afarteedii qeyboodba way inoo soo dhammaatay wuxuu doonayay sheekhu raximah ullahu tacaala halkan inuu ka bilaabo beeca iyo axkaamtiisa nusqooyin waxaa jira beecu uu ka maqan yahay oo beecaba aan dhigaynin leanna waxaa weeye beecu wuxuu ka mid ahaa qaybihii sheekhan cabdullahi bn cabdiraxmaan alxadrami shaafici qaybihii uu alifay oo muqadama alxadramiya uu ku daray ayay ka mid ahayd laakiin zaman dambe ayaa la waayey qeybtii beeca meel ay ka baxday ayaa nusqadii la waayey kabacdi marka waxaa idilaac kusoo sameeyey oo baaritaan kabacdi soo helay daartan la yidhaaho daarulmanhaaj daarulmanhaaj iyo diyaar kale ayaa xog waxay soo ogaadeen in nusqadii la helay dhammaystirnayd oo beeca qoraysay sidaasaa marka keentay in kutubaha qaarna ay kitaabulbeyc ay qorayaan kutubta qaarna aysan qoraynin waxaa keenay in nusqadii la waayey beeca dhigaysay muddo ka bacdina lasoo helay nusqadaas kitaabulbeyci haadaa midkani kitaabulbeyci waa beeca kitaabkiisii wuxuu rabaa sheekhu halkan inuu axkaamta beeca iyo arkaantiisa qeybaha xaaraamta ah iyo kuwa xalaasha ahba inuu sheekhu uu ka guda galo qofka muslimkaana waxaa loo baahan yahay mar walbaba inuu noqdo addoon ilaahay cubuudiya saadiqa mutakaamila fii cibaadaatihi wa mucaamalaatihi almaaliya qofku waa inuu noqdo addoon dhammaystiran cibaadadiisa iyo habdhaqanka maalkiisa siduu ugu dhaqmayo kulli waa inuu noqdo addoon kaamil ah ma aha cibaadaadka uunbaa ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa aan qaadan laakiin markii la joogo mucaamalaad maaliya ama habdhaqanka xoolaha iyo maalka iyo tasarufaadka ganacsiga sidii aan rabo iyo sida hawadeyda kusoo dhacda ayaa ganacsigaygu u noqona ma ahayna tiraah beecu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha addoonka loogu yahay ilaahay jala jalaaluhu waxa addoon ilaahay aada ugu tahay waxaa weeye cibaadaadka iyo mucaamalaadkaaga maaliga ah iyo mucaamalaadkaaga qoyska oo xagga nikaaxa kulli addoon ilaahay aad ku tahay marka cibaadada lagu leeyahay wajaba kada waxaasi way waajibeen iyo beeca wujuubka ku jiroo laleeyahay wajaba kada beecu sidaasuu waajib ka dhigay laleeyahay kulli waa isku mid ilahay unbay ka wada yimaadeen waa sharci xagga ilaahay ka yimid dhammaan mucaamalaadka xagga xoolaha mucaamalaadka xagga qoyska oo nikaaxa loola jeedo iyo cibaadaadka kulli waa tashriic rabbaani ah oo ilaahay ummadda uu u jideeyey ma aha qofku marka inuu yidhaaho salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo sakadii uun baan anigu u fiirinaa sharciga islaamka oo addoon aan ku ahay laakiin markii la gaaro ganacsiga iyo mucaamalaadka maaliga hawadeydan raaci inuu yidhaaho qofku ma aha walahu wuxuu iska leeyahay beecu halaathatu arkaanin saddex tiir ayuu beec uu iska leeyahy beecan waxaa la dhihi karaa beec sharci ah markuu oofsado saddex tiir oo sheekhu inoo sheegi doono markuu oofsado ayaa waxaa la dhihi karaa beecani waa beec sharci ah arugnu tiirka tiirkaasoo alawalu ee ugu horeeyey aلsiiqatu siiqada rugniga ugu horeeya waxaa weeye siiqada siiqadu maxay tahay waa wada hadal alkalaam aladi yaduuru bayna albaayic wاlmushtari waa hadalka dhex maraya qofka baayic ah ee badeecada wata iyo qofka mushtariga ah ee lacagta wata hadalka dhex maraya waxaa la yidhaha siiqu siiqa waa hadal horta in la helo wada hadal waxaasaan kaa iibiyey waa kaa iibsaday intaa waa in la helo laakiin shib iyo shib hadday dhacdo shib iyo shib hadday dhacdo sida hadda beec u badan yahay shib iyo shib haddii ay dhacdo qofkani maalan war waxaan imisay joogaan waxan waa laba dollar waa saddex dollar waa iska qaatay lacagtii u tuur waxa waan kaa iibiyo intaasaan kaaga iibiyey waan aqbalay beecii midna aysan dhicin waa khilaaf bayn alculamaa markaas beecaasi ma ansaxa mise ma ansaxay a'imada shaaficiyada oo sheekhan uu ka mid yahay kitaabkan qoray intooda badan waxay leeyihiin beec aan siiqo lahayn oo qabuul iyo iijaab aan lahayn ma ansaxay sheekhuna uu noo sheegi doonaa wuxuu ku yidhi asiiqatu hadal in la helo wa hiya siiqadu aliijaabu iijaab wey iijaabkaasoo min albaayici qofka badeecada iibinaya xaggiisa ka ahaaday iyo walqabuulu aqbal aqbalkaasoo min almushtarii qofka wax iibsanaya xaggiisa ka ahaaday taas waa in la helo horta rugniga ugu horey laga maarmaan taas wey iijaab weeyo qofka baayicu horta waa inuu hadlo baayicu waa inuu hadlo baayicu waa inuu hadlo oo maalan baayic uu leeyahay bictuka kada bikada shaygan intaasaan kaaga iibiyey mushtarigiina waa inuu aqbalo mushtarigiina waa inuu aqbalo uu yidhaaho ishtaraytuhu bikada waxaas waan ku iibsaday ama qabiltu waan aqbalay beecan waan aqbalay saa waa haddii la waayo maxaa dhacaya akar culamaaءi shaaficiya waxay leeyihiin beecaasi ma ansaxayo laakiin madaahibta kale iyagu waxay leeyihiin beeca waxaa loo shardinaa uun arida labada qof inay ku qanacsan yihiin labada qofoo wax kala iibsanaya inay qanacsan yihiin laakiin kanina inuu yidhaho waxaa intaasaan kaaga iibiyo kana u yidhaho waa aqbalay oo siiqo iyo hadal uu dhex maro oo qabuul iyo iijaab ah shardi ma ahanayli waxaa kaloo waafaqay a'imada shaaficiyada qeyb ka midahuna iyaguna waxay waafaqeen madaahibta kale qeybtaa waafaqday waxaa ka mid a alimaamu الnawowi raximah اllahu tacaala ikhtiyaaraadkiisuu ka mid yahay imaamu nawowi waxyaalaha uu doortay fiqi ahaan waxaa ka mid a inaan la shardinaynin yacni siiqo oo qabuul iyo iijaaba waa ikhtiyaaraadkiisa imaam imaamu nawowi raximah اllahu tacaala waxaa kaloo ka mid a almutawali almutawali sheekhan la yidhaha alimaamu albagawi ayaa ka mid a saddexdooduba waxay ka mid yihiin a'imada shaaficiyada ah waxay doorteen saddexdooduba in beecu uu ku xiran yahay in labada qof ay raalli ku noqdaan waxa ay kala iibsanayaan beecaasna waxaa loo yaqaan waa beeca la yidhaaho baycu lmucaadaat beeca isisiinta bayculmucaadaat isisiin qofna inuusan hadlaynin oo waxaasaan kaaga iibiyo uusan dhehaynin kana uusan dhehayn waxaa waa ku aqbalay baycumucaadaat marka waxay leeyihiin imaamu nawowi raximah اllahu tacaala iyo mutawali iyo alimaamu albagawi marba haddii shaygan raalli la isaga yahay yacni siiqadan oo qabuulka iyo iijaabku shardi ma ahan saasay ku tageen saddexda sheekh haddii marka saddexdaa sheekh hadalkoodu aimada shaaficiyada ka mid a waana waxa beecu hadda uu ku socdo dhaqan ahaan siduu ku socdo sidaas wey laakiin haddii la yidhaaho hadda sida kutubta hadda ay sheegayaan oo qabuulkii iyo iijaabkii haddaan la samayn beecba ma ansaxayo waxay noqonaya dee mucaamalaadka soomaalida dhex maraysa o dhan in la yidhaaho waa mucaamal faasida beecba soomaaliya kama ansixin soomaaliya beec kama ansixin in la yidhaaho ayaa imanaysa marka sida dhaqanku hadda uu waafaqsan yahay oo beeca habka lagu socdo waa habkii imaamu nawowi raximah اllahu tacaala iyo mutawali alimaamu albagawi ay doorteen oo ah wixiiba raalli noqosho tusinay inuu beec noqonayo raalli noqosho wixii tusinayo inuu beec noqonayo waana sida hadda dhaqanku u badan yahay walahu beecu wuxuu iska leeyahay halaathatu arkaanin saddex tiir ayuu iska leeyahay alrugnu اlawal waa siiqatu hadal aladii yaduur bayna albaayic wاlmushtari waa inuu hadal dhex maro baayic iyo mushtari wa hiya siiqadu aliijaabu iijaabu iijaabkaasoo min albaayici baayic xaggiisa ka ahaaday beeca waa inuu asagu iijaabiyo oo xaggiisa uu ka soo fulo hadalku walqabuulu aqbalu aqbalkaasoo min almushtari qofka iibsanayo lacagta wata kan lacagta wataa waxaa la yidhaha mushtari qofka lacagta watana uu aqbalo faliijaabu iijaabka oo baayic xaggiisa ka imanaya ka bictuka waan kaa iibiyey daa shaygan bikadaa intaasaan kaaga iibiyey ka bictuka waa kaaga iibiyey daa shaygan bikadaa intaasaan kaaga iibiyey baayicaa dhahaya marka hore qofka badeecada wataa baayic leeyahay ow amase waa inuu yidhaahdo mallaktuka waan ku milki siiyey haadaa shaygan bikada shaygan intaasaan kuugu milki siiyey qofka badeecada wataa dhahay wاlqabuulu aqbalka aqbalkaasoo min almushtariyi qofka wax iibsanaya oo lacagta wata xaggiisa ka ahaadana kashtaraytu oo kale inuu yidhaaho ishtaraytu waan iibsaday qofkii badeecaalaha ahaa oo badeecada watay markuu yidhaaho bictuka kadaa bikadaa waxaa waxaasan kaaga iibiyay asna muxuu leeyahay ishtaraytu waan ku iibsaday tamallaktu waa ku milkiyey shaygan qiimahaas aada ii sheegtay ayaan ku milkiyey ama wuxuu leeyahay qabiltu waa aqbalay haada lbeyca beycan intaas lacag hoos sheegtay ayaan ku aqbalay hadalladaasaa waxaa la yidhaha siiqaa la yidhaha siiqo ayaa la yidhaha walow qaala hadduu yidhaaho mushtarigii oo mushtarigii hadduu hadalka bilaabo qofkii mushtarigaa hadalka bilaaboo mushtarigu waa kii lacagta wataybu mushtarigii hadduu yidhaah bicnii waxaa iga iibi isagaa hadalkii bilaabay war waxaa iga iibi oo intaasoo lacaga iga iga sii bicnii haadaa bikadaa waxaan intaasoo lacaga iga sii iga iibi kii lacagta wato mushtarigaa dhahay oo faqaala uu yidhaah ninkii baayac ahayoo badeecada watay bictuka waa kaa iibiyey inta lacag hood sheegtay waa kaaga iibiyey hadduu yidhaah saxa waa ansixi beecaas ama hadalka ha bilaabo qofka badeecada wata ama kan lacagta wataaye hadalka ha bilaabo isku mid wey hadda hadalka waxaa bilaabay mushtarigii oo lacagta watay oo wuxuu yidhi bicnii haadaa bikada shaygan waxaa iiga iibi baayiciyaa u jawaabo wuxuu yidhi bictuka waan kaaga iibi saxa labadooda kuu doono hadalka bilaabi kara wayasixu beecu wuxuu ku ansaxaa bilkinaayati sarbeeb beec waa ku ansixi karaa kinaayada waa hadalka aan caddayn hadal sarbeeba waxbaa lagu kala iibsan karaa wayasixu beecu wuxuu ku ansaxaa bilkinaayati sarbeebtii ayuu ku ansaxaa sarbeebtaasoo maca niyati niye micigeeda ahaatay laakiin sarbeebtu waxay u baahan tahay in la niyeysto niyay u baahan tahay kinaayada waxaa la yidhaha maa laysa sariixan fi lbeyc waa ereyga beec aan ku caddayn oo laba weji u fasirmi kara laba weji wixii u fasirmi kara ayaa waxaa la yidhaahaa kinaaya la yidhaha oo waxaan beec ku caddayn laakiin kinaayadu maxay u baahan tahay markii beecu kinaayo uu ku ansaxayo niyo waa inuu u niyeysto inuu beec ula jeedo maxaa ka mid a kinaayadaas ereyada aan beeca ku caddayn oo sarbeebta maxaa ka mid a wadaalika ka jacaltuhu shaygan laka adiga ayaan kuu yeelay bikadaa intaasoo lacagahana kuugu yeelay shaygan waa sarbeeb ma cadda shaygan adaan kuu yeelay oo intaasoo lacagahan kuugu yeelay waan kaa iibiyey kuma cadda cad maaha haddii markaa jacligaas ereyga jacliga uu ka cabiray yeelidda beec hadduu u niyeysto maxay noqonee beecay noqonee jaa-is beec bannaan ayay noqonee jacaltuhu shaygan laka adigan bikadaa intaas kuugu yeelay ama wuxuu leeyahay adkhaltuhu fii milkika shaygan milkigaagaan dhex geliyey waa sarbeeb iyadana beecad ma ah shaygan milkigaaga ayaan bikadaa intaas ku dhex geliyey markaasuu isna leeyahay qabiltu waan aqbalay iyadana waa ansaxay waxyaalahaan beeca ku caddayn wayajuusu waxaa bannaan taqadumu lqabuuli aqbalka horma horumaritaankiisii wuu bannaan yahay aqbalka horumaritaankiisi maxaa loola jeedaa assaadiri kasoo fulay min muriidi shiraac qofkii mushtariga ahaa inuu hadalkiisa soo hormarsado way bannaan tahay iyadoo sheekhu uusan caddaynoo tusaale ahaan uu ku caddeeyana waan soo marno walow qaala bicni bicni nafteeda isagoo hadalka hormarinayo aha mushtarigii haddana wuuba caddeeyo masaladii sheekhu caddeeyo wuxuu yidhi wayajuusu waxaa bannaan taqadumu lqabuuli aqbalka hormaritaankiisu uu bannaan yahay waa aqbalkii mushtarigii mushtarigii inuu aqbalka soo hormarsado way bannaan tahay oo muxuu leeyahay yacni qabiltu haada albeyca beecan waa aqbalay ayuu leeyahay isagaa hormarsanaya aqbalkii isagaa hormarsanaya baayiceedna wuxuu leeyahay bictuka bikadaa intaasaan kaaga iibiyey marka aqbalkii asagu hadduu hormariyo mushtarigu baayicuna uu ereygiisii uu dib u dhigto waa saxiix wayushtaradu waxaa la shardiyaa allaa yaduula alfaslu allaa yaduula alfaasilu hadalka kala dhex gelaya inuusan dheeraanin beyna aliijaabi waalqabuul iijaabka iyo aqbalka inta u dhexaysa waxa kala dhex gelaya inaysan dheeraanin ayaa la shardiyaa waa shuruudu siiqaw siiqadii aanu dhehaynay waa hadal dhex mara baayica iyo mushtariga ayaa waxay iska leedahay shuruud hadalkaa shuruuddiisa waxaa ka mid ah qabuulka waa aqbalka mushtariga iyo iijaabka hadalka ka imanaya baayica labadaas hadal inuusan wax dhex marin waxa dhex marayana aysan dheeraanin wax dheer hadal dheer waa inaysan u dhexaynin maxaa yeelay haddii labadii hadal oo baayicii iyo mushtarigii labadoodii hadal haddii hadal la kala dhex geliyo aan beeca shaqo ku lahayn oo hadal ajnebiyow hadal ajnebiyo beeca aan shaqo ku lahayn haddii lasoo kala dhex geliyo taasi waxay tusinee in beecii laga sii jeestaba oo mowduuc kale iyo shaqo kale la bilaabay shaqo kale in la galay ayay taasi tusinay wayushtaradu waxaa la shardiyaa an laa yaduula alfaslu an laa yaduula alfaasilu waxa kala bixinaya oo kala dhex gelaya inaysan dheeraan walow bisukuuti aamus ba allah ka dhigo hadal kaliya shardi ma aha xataa aamus dheer in la kala dhex geliyo lama ogola oo maalan ninkan markuu yidhi bictuka haadaa bikada shaygan waxaasaan kaaga iibiyey kii badeecada watay markuu yidhi kii kale waa iska aamus kii lacagta watay wuu iska aamus muddo dheer markuu aamusnaa ayuu xidhi qabiltu ma ansaxay ma ansaxay walow aamus ba allah ka dhigo dheer marba haddii wax dheer la kala dhex geliyo ma ansaxayso wa anlaa yatakhalala waa inuusan kala dhex gelin beynahumaa beyna aliijaabi waalqabuul iijaabka iyo aqbalka inta udhexaysana kalaamun hadal waa inuusan kala dhex gelin kalaamkaasoo ajnabiyun ee ajnebi ah walow kaana alkalaamu alajnabiyu kalaamka ajnebigaa haba noqdo bikelimatin hal eray hal erayba allah ka dhigo waa in hadal ajnebiyahu uusan kala dhex gelin labada hadalnoo midna uu ka imanayo baayica midna uu ka imanayo mushtariga waa qofkii lacagta watay haddii marka hadal ajnebi hadal ajnebi maxaa loola jeedaa hadalka ajnebi waxaa loola jeedaa bianlaa yakuuna min masaalixi alcaqdi waa hadal heshiiska aan maslaxa ugu jirin heshiiska beeca ah aan shaqo ku lahayn heshiiska beeca aan shaqo ku lahayn walaa min muqtadayaatihi waxyaalaha beecu uu dalbanayana aan ka mid ahayn walaa min mustaxabbaatihi waxyaalaha beeca loo sunneeyana aan ka mid ahayn hadal beec loo sunneeyey hadal beec shaqo ku leh midna ma aha walow bikelimaba allah ka dhigaya haddii lasoo dhex geliyo hadalkaa aan beeca shaqada ku lahayn beecii ma ansaxayo oo maalan markii baayicii uu yidhi bictuka haadaa bikada shaygan intaasaan kaaga iibiyey markuu yidhi ayuu midkani wuxuu iska galay markii la rabay waan aqbalay inuu yidhaahdo kayfa xaalu zaydin wa bakrin zayd iyo bakar iyo hinde iyo khaalid ka waran xaalkoodii wax shaqo kula waa ma ah beeci eber wey marka siiqadii way burtay beeci wuu buray hadda kabacdi in lasoo bilaabo way qabuul cusub iyo iijaab cusub waa inay soo bilowdaan kii hore siiqadaas way burtay siiqadaas way ka burtay wa an yaqbala waa inuu aqbalo wa an yaqbala waa inuu aqbalo mushtarigii calaa wafqi liijaabi iijaabka waafaqiisa waa inuu ku aqbalo waxaa kaloo shuruudda ka mida siiqada labada qof ninka baayica ah iijaabka xaggiisa ka imanaya iyo qabuulka qofka mushtariga ah oo lacagta wata ka imanaya xaggiisa inay iswaafaqaan shardi wey falow qaala hadduu yidhaaho ninkii baayic ahay oo badeecada watay bictuka shaygan waxaan kaaga iibiyey bialfin kun fa qaala ninkii lacagta watay oo mushtarigaa isaguna uu yidhaah qabiltu waxaan ku aqbalay bikhamsi miatin shan boqolaan ku aqbalay lam yasixa beecaas ma ansaxay leannahu labadoodii kelima maba iswaafaqsanaba ninkan yacni baayica ah hadalka xaggiisa ka imanaya iijaaba la yidhaahe iijaabkaas oo baayica xaggiisa ka imanaya iyo qabuulka ninka mushtariga ahee lacagta wata xaggiisa ka imanaya waa inay iswaafaqsan yihiin hadday sii kala jeedaan oo shaqaba aysan isku lahayn beeci ma ansaxay wa anlaa yatagayara aliijaabu iijaabku waa inuusan isbedelin iijaabka yaa iska leh baayaca xaggiisuu ka yimaadaa qofka badeecada wata hadalka xaggiisa ka imanayo iijaabku wa an laa yatagayara aliijaabu iijaabku waa inuusan isbedelin qabla alqabuul aqbalka ka hor waa inuusan iijaabku isbedelin iijaabkii ninkii baayaca hadalka xaggiisa ka imanayay ayuu isbedel ku sameeyey intaan la aqbalin oo mushtarigii qabilta uusan dhihin hadalkiisiiu haddana bedel ma ansaxayo beec ma ansaxayo waa in hadda kabacdi lasoo bilaabo siiqo cusub oo shuruuddeedii le waa in lasoo bilaabo mathalan wuxuu yihi baayicii bictuka haada bihamanin muajalin shaygan waxaan kaaga iibiyey lacag dayna oon ku muddeeyey bilfulaan bishaa hebel aan ku muddeeyey ayaan shaygan kaaga iibiyey intuusan kii kale waa aqbalay dhihin wuu bedelay haddana markaasu wuxuu yidhi bictuka haada bihamanin xaalin lacag xaallaa hadda aan kaa rabo ayaan kaaga iibiyey siiqadii way hallaba siiqadii way burtay hadda kabacdi waa in lasoo bilaabo siiqo cusub oo saxiixa wa an laa yatagayara aliijaabu iijaabku waa inuusan isbedelin qabla alqabuuli aqbalka ka hor waa inuusan isbedelin wa an yasmacahu kalaamkooda kalaama kullin minhumaa mid walboo labadooda ka mida hadalkooda waa inuu maqlayo man shaksi uu maqlayo shaksigaasoo biqurbihi shaksiga dhowaashadiisa ahaaday hadalka baayica iyo mushtariga ay iskula hadlayaanna ugu yaraan qofka u dhow waa inuu maqli karo wax la maqlayo dhegta ku dhacay waa inuu ku hadlaan laakiin haddii la sireysto oo qalbigan ku qarsaday iyo hoos inta loo hadlo iyo wax la maqlayaba aysan ku hadlin dee siiqo ma aha taas siiqo ma ahan wa an yasmacahu kalaamkooda waa inuu maqlayo man shaksi shaksigaasoo biqurbihi qurbihi shaksiga dhowaashadiisa ahaaday waa inuu maqli karo hadalkooda haddii wax maqlayaba aysan jirin oo hadal hoose hunhunu ay iskula hadlaan oo kalaamba aan lagu tilmaami karin beeci ma ansaxay wa an laa yakuuna beecu waa inuusan ahaanin mucallaqan beec meel lagu xiray beec meel lagu xiray inuusan noqonin waa shard waxaa kaloo siiqada beeca shuruuddeeda ka mid a tacliiq inuusan gelin tacliiq waa inaan meel lagu xirin shardi aan lagu xirin maxaa ka mid a hadduu yidhaaho in maata abii faqad bictuka kada bikada aabbahay hadduu dhinto waxaasaan kaa iibiyuu yidhi shardigii ku xihay beeci wuxuu ku xihay dhimashada aabbihiis ama wax kale ayuu ku xihay ma ansaxay waa inay siiqadu noqoto siiqa munajaza hadal go-anoo shuruud la-aan ah waa inuu noqdo ama hadduu yihaaho in maata abi faqad bictuka kadaa aabbahay hadduu geeriyoodo waxaasaan kaa iibiyey hadduu yihaaho ma ansaxayo beecaas mucallaqa ah arugnu rugniga rugnigaasoo athaani labaad halkaas waxaa inoogu dhammaaday rugnigii beeca ugu horreeyey kaasoo ahaa siiqada waana midka aimadu ay isku khilaafeen midka hadda aimadu ay isku khilaafeen oo layidhi siiqo shardi ma tahay mise shardi ma aha arugnu rugniga rugnigaasoo athaani labaad alcaaqidaani labada heshiiska wadagelayaba heshiiska beeca heshiiska beeca labada wadagelayaba caaqidaanka oo heshiiska beeca wadagelaya waxay iska leeyihiin shuruud wa sharduhumaa shardu lcaaqidayni labada heshiiska beeca wadagelaya shardigooda an yakuunaa labadooda waa inay ahaadaan baaliqayni laba qaangaara waa inay noqdaan qofka badeecada iibinaya waa inuu qaangaar noqdo kan lacagta wadaana waa inuu qaangaar noqdo leanno meeshan waxaa imanaysa mas-uuliyad mas-uuliyadda meesha imanaysoo dee qof caruura oon qaangaar ahayn mas-uuliyad ma qaadi karo qof saqiira hadduu dukaan la fariisiiyo oo la yidhaha dukaankaa iibi ama lacag inta loo soo dhiibi la yidhaha lacagtaa waxaa kusoo iibi wuxuu iska noqonaa oon mucaadaad iyo wax isi siin mooye beec sharciya ma noqonayo beec sharci ah oo ay ka laawaazimayaan lawaasimtii sharciga ay ka laazimayaan ma noqonayo wa sharduhumaa labada caaqidaanka shardigoodii an yakuunaa waa inay ahaadaan baaliqayni laba qaangaara caaqilayni laba caqlilana waa inay yihiin caaqilayn la yihi maxaa baxay qof waalan haddii labadooda mid ka mida uu ku jiro reeciisi ma ansaxayo rashiidayni laba hanuunsan inay yihiin waa shardi rashiidayni laba hanuunsan inay yihiin shardi wey hanuunka maxaa loola jeedaa rushdiga ulajeedada laga leeyahay waa salaaxu اdiini walmaal salaaxu اdiin walmaal qofku waa inuu diintana uu ku toosan yahay oo qof salaadii tukanaya oo waajibaadkii lagu lahaa iska gudaya waa inuu yahay maalkana tasarufkiisa waa inuu hagaajin karo haddii qofkii uu tukanayo o cibaadaysanayo laakiin dhinacii kale safiihnimo ay uga jirto dhinaca tasarufka maalka ayaa waxaa uga jira safiihnimo haddii loo dhiibo oo tusaale ahaan toban doolar loo dhiibo oo suuqa uu aado shaygii joogay hal doolar ayaa waxaa la leeyahay toban doolar uu joogaa iska keen waa iska dhiibaya marka waa qof tasarufka maalka dhanba dhinacaas safiihka ah dabaal dhinacaas ka ah ama waaba mubadir qofkii mubadir weyo xoolihiisa waxa uu ku iibsanayo ma wax nafcilaa mise waa waxaan nafcil ahayn ma ka fiirinayo marka tasaruf maaliyadeed qof aan lahayn beeciisi ma ansaxayo qofka hadduu safiih yahay safiiha la yidhaha qofka maalka tasarufkiisa aan hagaajin karin safiiha marka isagana beeciisii ma ansaxayo mukhtaareyni laba doortay beeca waa inay yihiin laba beeca iyagu iskood u galay inay yihiinna waa shardi maxaa baxay yacni bayculmukrah ma ansaxayo qof la khasbay beeciisii matalan waxaa lagu yidhi gurigaaga iibi khasabku iiga ama waa lagu dilahayaa ama kii lacagta watayaa la ijbaaro la khasbo waxaa la yidhi lacagtaada waxaa kusoo iibso ama waa lagu dilahay ma ansaxayo bayculmukrah laa yasixu walaa yasixu ma ansaxayo shiraau lkaafiri qof gaala iibsigiisii ma ansaxayo almusxafa musxaf qur-aan uu soo iibsado ma ansaxayo waxyaalaha sharcigu uusan ogolayn waxaa ka mid a gaalkii in masaaxifta laga iibiyo kutubta qur-aanka ma ansaxayo lacag kastuu bixiyo beecaasi waa baatil qofkii ka iibiye qof gaala musxaf qur-aana ka iibiyana waxay la mid tahay min baabi akli amwaali الnaasi bilbaatil waa maalkii wuxuu ku cunay baatil ama xaaraan xaaraan cunay qofkaas leannu beecan ansaxayn sababta marka loogu diidayo maxay tahay oo laleeyahay yani ma ansaxayo qof gaala inuu musxaf qur-aana uu iibsado sababta loogu diidayo waxaa weeye leannahu gacantiisa hadduu galo waa ihaanaysanaya ma ixtiraamay adigana waxaad sabab ugu noqotay musxafkii in la ihaanaysto ila adigaa ka iibiyey ninkii gaalka ahaa ninkii gaalka adigaa ka iibiyey wuxuu marka ku sameeyo oo ihaano iyo xushmad darro ah dhammaantood dembigooda waxbaad ku leedahay marka beecuna maba ansaxayo walaa yasixu ma ansaxayo shiraau lkaafiri gaal iibsigiisu ma ansaxayo almusxafa musxaf uu iibsado dee musxafku inuu dhammaystiran yahay shardi ma aha walidaalika sharxu wuxuu ku leeyahay wamidluhu maa kutiba fiihi qur'aanu waxaa la mida wax walboo qur'aan lagu qoray walow aayatan hal aayad ba allah ka dhigo hal aayad ba allah ka dhigay wixiiba qur-aan uu ku qoran yahay in laga iibiyo gaalka ma ansaxayo wa kutubu lxadiisi wa kutuba alxadiisi xadiiska kutubtiisii gaalka iibintiisii ma ansaxayso inuu soo iibsado waxay ku cadfan tahay almusxafa walaa yasixu ma ansaxayo shiraau lkaafiri gaalka iibsigiisii oo almusxafa uu soo iibsado ma ansaxayo wa kutuba alxadiisi xadiiska kutubtiisa inuu soo iibsadana ma ansaxayo bukhaari iyo muslim oo kale abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja inuu yidhah waa soo iibsanaa gaalkii ma ansaxayo haddii laga iibiyana waa xaaraan leanna waxaa weye hadalka nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu u baahan yahay ixtiraam xushmuu u baahan yahay haddii marka hadalkii nabiga salى الlahu عalيه wasalam uu ku hadlay gaalkii loo gacan geliyo waa iska ihaanaysanaya waa ihaanaysanaya gaalka ma ansaxayo marka wاlfiqhi wa kutuba اlfiqhi kutubta fiqhigeedana ma ansaxayso in gaalkii uu soo iibsado alatii kutubta fiqigaaho fiiha kutubta fiqhiga dhexdeeda aahaaru salafi culimmadii hore raadadkoodu uu ku dhex sugan yahay culimmadii hore xikmooyinkoodii iyo raadadkoodii hadalladoodii ayaa ku jira waa kutub axkaamow kutub axkaamahoo dadkii hore salafka ahaa dadkoodii uu ku qoran yahay ayuu wuxuu rabaa inuu soo iibsado oo wax cilmi sharci oo dhan looma ogolo gaalkii fiqi ha noqdo xadiis ha noqdo qur-aanka ha noqdo wax sharci oo dhan looma ogola inuu soo iibsado kutubta islaamka leanna waa ihaanaysanah ku cayaarahay walalcabda addoonka iibsigiisiina ma ansaxayo gaalka inuu addoon soo iibsado addoonkaasoo almuslima ee muslim ah waa xilligii hore addoommada la kala iibsan jiraye inuu addoonkii suuqa intuu tago gaalka intuu suuqa tago addoon muslima uu soo iibsado ma ansaxayo walan yajcala allaahu lilkaafiriina calى اlmu'miniina sabiila ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay gaal ilaahay dariiq ugama dhigin qof muslima inuu milkiyo qof muslima inuu soo milkiyo gaal ilaahay dariiq ugama dhigin marka ma ansaxayo inuu qof muslim ah loo gacan geliyo walow addoonba ha noqdo addoon inuu soo iibsado gaalkii addoonkuna uu muslim yahay loo gacan geliyo ma ansaxayo leannu haddii loo gacan geliyo uu iibsado maxaa ka imanaya idlaal iyo ihaano inuu dulaysto musqulaha ii soo dhaq uu yihaaho ii qube inuu yihaaho madaxa uu ka garaaco taasaa imanaya saa u ihaanaysto walmurtadda walalmurtadda murtadkii xataa inuu iibsado ma ansaxayo oo ma bannaano qofkani muslim uu ahaan jira laakinahu irtada can اlislaam muslim uu ahaa jiray islaamkii uu ka laabtay gaal u noqo laakiin asalkiisi yaa muslim ahaa gaalkii marka asliga ahaa inuu murtadkaas soo iibsado ma ansaxayso sababta loogu diido maxay tahay waaba laba gaale waaba laba gaalo is iibsanayo farahma laysaga qaado laba gaalo oo is iibsanayo sababta loogu diidayo waxaa wey waa lifawaati mudaalabatina lahu bilislaam leanna wuxuu nagala fakanayaa qofkani maadaama islaamnimo uu soo maray xiriirkii dadka muslimiinta uu la lahaa iyo rajadii laga qabay in lasoo islaamiyo ayuu la fogaanaya liannahu yukhrijuhu ilaa daari اlxarb wuxuu u saaraa daartii gaaladu la aadi qofkii marka islaamnimada soo maray hadda gaalaba ha noqdee maxaa imanaya isagay muslimiintii xiriirkii u dhexeeyey inuu go-o dibna aan rajo looga qabin qofkaas in qof muslima ay la hadasho ilaa daarulxarbiyuu geysanaa ma ansaxayo ilaa an yactiqa addoonku inuu ku xoroobayo maahan calayhi cala alkaafir addoonka muslimka ah ilaa an yactiqa inuu ku xoroobayo maahane alcabdu lmuslim addoonka muslimka ah calayhi cala alkaafir gaalka dushiisa inuu ku xoroobayo maahan hadduu laakiin gaalkii addoonka muslimkaa markuu soo iibsado hadduu toos ugu xoroobayo waa ku xoreeyaba aysan u baahnayn beeciisu waa ansixi oo ma waxaa jira qof haddii aada horay ka soo iibsato horay kaaga xoroobaya adigoon yacni dhihin waan ku xoreeyey waa jira waxaa ka mid a maalan asalkaagii iyo furuucdaad aabbaha iyo hooyada maalan gaalkii wuxuu suuqa ka soo iibsaday aabbihii oo muslim ah kan waa gaal wuxuu iibsanayo waa aabbihii oo addoona oo muslimuu soo iibsanaa gaalka wuu soo iibsan karaa beecaasina waa saxiix leannu aabbihii gaalku oo muslim hadduu soo iibsado wuu ku xoroobi mar walbaba laga baryi maayo xornimada marka beeca sababta loogu ansixinayo waxaa weeye inuu aabbuhu beec helo waxaan leeyahay xorayn helo aabbaha muslimkaa inuu helo oo addoonka ah inuu xorayn helo oo gaalkan xorayn uu ka helo loomana baahno gaalku inuu yidhah waan ku xoreeyo bimujaradi albeyci yactiqu calayhi beecaas uu ansaxay ayuuba ku xoroobi aabbuhu faraciisina waa la mid caruurtiisii oo addoommo ah oo muslimiina hadduu gaalku soo iibsado beecooda wuu ansixi leannau carruurkaaga haddaad iibsato toosay kugu xoroobaya marka xornimadaasaa laga rabaa walaa shiraa'ulxarbiyi gaalkii xarbiga ahaa oo dagaalka loo nisbeeyo muslimiinta dagaal ku hayay iibsigiisii ma ansaxayo silaaxan hub uu iibsado oo muslimiinta uu hibka hub ka iibsado ma ansaxayo iyada gaal xarbi ah oo muslimiintii colaad iyo dagaal kula jira ayaa wuxuu muslimiintii ka iibsanaa hubuu ka iibsanaa hub lagu dagaalamo ayuu ka iibsanaa ma ansaxayo beecaas qofkii ka iibiyana lacagta uu cunayo waa lacag baatil oo xaaraana lacag baatil ah oo xaaraana sababta loogu diidayana waxaa weeye liannahu yastaciinu bihi calaa qitaalina wuxuu u kaalmaysanaa dagaalka muslimiinta dagaalka muslimiinta ayuu markaa u kaalmaysan bikhilaafi اlxadiidi id laa yatacayanu jacluhu silaaxan laakiin bir caadiya waa laga iibin karaa gaalka xarbiga bir caadi leanno birta caadiga inuu hub laga sameeyo shardi ma ah waxyaalo kale weeluu ka samaysan karaa cuntada isaga cuno kas kursiyuu ka samaysan karaa laakiin waxaa la diidayo wixiiba hub ah ma ansaxayo waana xaaraan in gaalka laga iibiyo walaa yajuusu ma banaana atafriiqu kala saarid beyna aljaariyati gabadhii wa waladihaa iyo gabadhaa caruurkeedii dhexdooda kala saarideedu ma banaana qabla tamyiizi wax kala sooca ka hor la kala saaro caruurkii intuusan caqli yeelan oo uusan wax kala soocin horteeda in la kala saaro ma banaana masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ninkan wuxuu isku haystaa waa xilligii hore addoommada la iibsan jiray haweeney addoona iyo caruur yaroo ay dhashayoo isna addoon ah ayaa ninkani meesha ku haystaa ninaa yimid marka wuxuu leeyahay hooyada bis iga iibi caruurkan meeshaa rabto kala dhac hooyada bisaan rabaa aniga inaad iga iibiso ama wuxuu leeyahay caruurka bis iga iibi hooyada meeshaa rabto kala dhac baadil wey taas ma banaano taas sababtu maxay tahay si baa baadil looga dhigay sababtu waxaa weeye dee caruurkii haddii hooyadii laga iibiyo ama isagii lasoo iibsado hooyadii meeshii laga tago waxaa imanaya hooyadii iyo caruurkeedii isagoon a xadkii caqliga gaarin inuu la kulmo dhibaato iyo rafaad iyo hooyo la-aan uu la kulmo hooyo la-aantuna waa xanuun badan tahay hooyo la-aantu aaday u xanuun badan tahay marka waxaa imanaya caruurkii iyo hooyadii oo laba meelood lagu kala nooleeyo taasna sharcigu ma ogola nabigeena salى اllahu waslama wabaaraka calayhi waxaa ka sugnaaday inuu yihi man faraqa bayna waalidati wa waladiha faraqa allahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama man faraqa qofkii kala saara bayna waalidati wa waladiha hooyo iyo caruurkeeda qofkii kala saara faraqa allahu baynahu wa bayna axibatihi isaga iyo dadkii uu jeclaayo o dhan ayuu ilaahay kala saaraa yowma alqiyaama qof xabiibuhu jecel yahay asna lama tuso maalinta qiyaamaha laguma tuso xabiibkiisa isagana marka ma banaano mana ansaxayso in addoontii iyo weladkeedii la kala eriyo la kala iibsado qabla tamyiiz la yihi maxaa baxay bacda tamyiiz waa ansaxa saxiixu caruurka hadduu weynaado oo caqli leeyahayo qof maaragtaa siddeed sano sagaal sano toban sano jiro uu yahay oo qofkaasaa idulmiyey iyo kana ikhayaanay iyo uu dhihi karo taas waa saxiixu walaa yasixu ma ansaxayo baycu lcarabuuni carabuunta beyceedii ma ansaxayo wa huwa bayculcarabuunku wuxuu yahay an yashtariya inuu wax soo iibsado wa yucdiyahu shaksigiina uu siiyo baa'ica ahaa shay-an shay uu siiyo liyakuuna shaygaasi min athamani lacagta inuu ka mid noqdo ayuu u siinaa in radiya mushtarigu kan wax soo iibsaday asilcata badeecada hadduu raalli ku noqdo ku qanco shaygaasi lacagtuu ka mid noqona wa ilaa hadduusan badeecada raalli ku noqonna fa hibatun fa huwa shaygii hibatun hibow beeca noocaas oo kale ma ansaxayo bayculcarabuun ayaa fiqigu u yaqaan bayculcarabuun muxuu yahay suuradiisa iyo takyiifkiisa fiqhiga ah bayculcarabuun takyiifuhu alfiqhiyu waxay tahay qofkanaad maalan waxaad ka iibsane gurigaad ka iibsane ama boos guri ayaad ka iibsane markaasaad waxaad leedahay bal kunkan doolar horta iga qabo kunkan doolar kun doolar u siino wuxuu leeyahay haddii gurigan uu cajab geliyo iska fiirfiirinaa gurigan hadduu cajab geliyo ku qanco kunkaasi lacagtu hadha uu ka mid noqonaa dib ha igu soo celi tusaale ahaan waxaa lagu heshiiyey toban kun oo doolar oo gurigu joogaa kunkaas aan kuu hormariyo guriga haddaan ku qanco tobankii doolar tobankii kun oo doolar sagaal kun aan ku siina ilaa kun waad haysataa kun waad haysataa lacagtuu ka mid noqonaa kunkaas haddii gurigu icajab gelin waayo oo gurigu iqancin waayona kunku waa hibo shuruuddaasaa la kala galo kunkaasi waa hibo waa beeca shardigaas wata beeca shardigaas wata ma banaana waxaa loo yaqaan bayculcarabuun bayculcarabuun maxaa marka beecan faasid ka dhigay beecan waxa yacni sharcigu u diiday maxay tahay sharcigu u diiday waxaa weeye waa lishtiraa bilhibati in lam yarda bisilca meeshii waxaa lagu shardiyey beec iyo hibo isku dhex jira w hibaa meeshii lagu shardiyey in qofkan badeecada iskale wax loo hibaynayo haddii qofka mushtarigu uusan badeecada ku qancin badeecada hadduusan ku qancin ayaa hibo la shardiyey taasina waa baatil qofkan muxuu ku cunay kunka dollar ilaa ninkii badeecadii maba ku qancinba beecii o dhan waaba ka baxay kunkan maxaad ku cuntay bal waxa aad ku cuntay kunkan maxay tahay bediil ma leh qofka muuminkaa hadduu yacni isagu wax ku siiyo wuxuu haddaysan sadaqo ahayn hadduu wax ku siiyo wax shuruud iyo beec laysla gelayo ay tahay waa in wax bediila qofka muslimka uu kaa haysto markaad lacagtiisa cunaysid bediil waa inuu haysto marka hukunka maxaad ku cuntay oo baatil laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil aayaddaasay soo gelay ilaahay jala jalaaluhu uu leeyahay xoolihiinna baatil ha ku kala cuninina xoolihiinna baatil ha ku kala cunina marka waxaa la yidhaha baycu lcarabuun marka innaga soomaali ahaan carbuuntan aan naqaano masaladan ma ku jirtaa carbuuntan aan naqaano iyo baycu lcarabuun isku mid biya masalada innaga aanu naqaano waxaa weeye yacni qofkii wuxuu dooni badeecadan inuu doonayo oo si dhaba uu doonayo in la ogaaduu rabo oo cayaar cayaar uusan beecu ka ahay marka wuxuu hormarinaa kun dollar waa carbuunay dhahaan iyaguna soomaalida carbuun way kunkan dollar waxay leeyihiin sii qaado kunkan dollar sii qaado kunkaas dollar marka wuxuu tusaale u yahay yacni anigu waxaan ahay qof ka run sheegaya beeciyo beeciyaan ka run sheegaya sii qaado kunkii dollar laakiin beecii qofku hadduu ka baxo ma qaadanayo waa soo celinayo kaasi marka waa saxiix carbuunta innagu aanu naqaano waa saxiixoo baatil ma ahan liannahu sida kitaabku sheegayo iyo middaasi labay kale yihiin kitaabku bayculcarabuunku uu sheegayo waxa weeye in radiya silca wa ilaa fahiba kunka dollar waa kaa gubtay wey badeecadii haddaad ka laabatay midda kitaabku sheegayo taas wey kitaabku miduu sheegayo kunka dollar wuu kaa gubtay innaguna waxaa weeye carbuuntii dee badeecadan haddii beec uu dhaco iqancisana dee lacagtiiuba ka mid noqon kunka dollarda iga qaatay hadduu iqancin waayana dee waa ii soo celinay lacagta marka taasi saxiix wey xaaraan ma aha carbuunka alrugnu rugniga rugnigaasoo athaaliثu ee saddexaad almabiicu shaygii la iibinayay rugniga saddexaad oo beecu iska leeyahay waa shayga la iibinayo isaguna shuruuduu leeyahy waxaanu soo marnay laba rugni siiqada hadalka dhex maraya baayaca mushtarigu shuruuday lahayd caaqidaanka labada qof oo heshiiska gelaya shuruuday lahaayeen mabiica la kala iibsanayo isaguna shuruuduu iska leeyahay walahu mabiic wuxuu iska leeyahay shuruudun shuruud ayuu iska leeyahay alwalu ashardu اlأwalu shardiga ugu horeeya an takuuna caynuhu caynu lmabiici mabiica cayntiisu waa inay ahaato daahiratan mid daahira shayga la kala iibsanayo waa inuu yahay shay daahira waa inuu yahay maxaa baxay falaa yasixu ma ansaxayo baycu kalbin wa khinsiir ey iyo doofaar beecooda ma ansaxayo iyo khamro iyo doofaar iyo waxyaalahaas beecooda in la kala iibsado ma ansaxayo an iyo waxaa weye waa wax nijaasa w sharcigu u diidayo waxaa weeye wax nijaasa waxaa la mid a saliid nijaasooday waa la mid lama kala iibsan karo waa duhni tanajas lanna waxaa weeye si loo daahiriyo male saliiddu haddii nijaasooday dahaaro male maalan caag saliida waxaa ku dhacay nijaasaa ku dhacday boqol fuusto saliidda haddii la gaarsiiyo xataa weligeed daahir ma noqonayso marka iyadana beeceedii saliid nijaasooday beeceedii iyaduna ma ansaxayo wax walba shaygu hadduuba yahay wax nijaasa beeciisu ma ansaxayo haddaysan suurtagelayn in la dhaqo oo la daahiriyo shaygu hadduu mutanajis yahay laakiin ay suurtagal tahay in la daahiriyo waa la kala iibsan karaa maalan qofkan badeecada ama dharka dukaanka u yaalla waa dhar ka nijaasoobay dharku hadduu nijaasoobo beecoodu waa ansaxa waa la kala iibsan karaa leanna hadha waa la daahiri karaa ee waxa kitaabku sheegayo sharcigu diidan yahay muxuu yahay waa shay mutanajisa suurtagalna aysan ahayn in la daahiriyo la mayro suurtagal aysan ahayn taas way waxaa la diiday athaani shardiga labaad an yakuuna shaygu waa inuu yahay muntafacan bihi shay lagu nafcin karo waa inuu yahay nafci leh lacagtaada waxaad ku iibsanayso wax nafci kaa gelaya waa inay noqdaan nafci waxay kaa soo gelayaan waa inay noqdaan xagga sharciga nafci la yihi maxaa baxay falaa yasixu ma ansaxayo baycu اlxasharaati cayayaanka beycoodii ma ansaxayo wax iska cayayaanada duurkan iska orordaya oo dhuuracaso iyo wariiri iyo baashan awoota ilweyn iyo baranbaro iyo waxaas de maxaad maxaas ku filmay maxay nafcigay leeyihin oo lacagtii lagu cayaarayo xasharaat ma ansaxayo beycoodii xasharaadka marka waxaa laga soo reebaa bahalku shaygan bahalkaa hadduu nafci leeyahay waa la kala iibsan karaa nafci hadduu leeyahay oo maalan waxaa ka mid ah bahalkan fiilka maroodiga bahalkan la yidhaah oo kale waa la kala iibsan karaa maroodigii leanna waxaa weeye dagaalada iyo waxyaalaha loo isticmaalaa oo alaab iyo waxbaa la saartaa oo bahalku bahal xoog badan weeyo wax badan oo culaysa ayuu qaadi karaa waxaa kaloo sidaas oo kale ansaxaya bahashan la yihaaho hirada iyo mukulaada mukulaalaha in la kala iibsado iyagana beecooda waa ansixi lannahu nafciyay leeyihiin waxay nafci uleeyihiin jiirkii iyo waxyaalaha dadka guriga dhibaya ayay iyaguna maaragtaa nafci kuleeyihiin shaygu marka manaafic hadduuba leeyahay haba yaraado nafcigiisa beeciisa waa ansixi laakiin waxaan haba yaraatee wax nafciya lahayn weeye waxa kitaabku diidayo beecooda ma ansaxayo falaa yasixu ma ansaxayo baycu lxasharaati cayayaanada beecoodi ma ansaxayo waaaalati lahwi cayaarta qalabkeedii qalabka laysaga cayaarayo maaweelada iyo waxaas loo isticmaalo iyagana beecoodi ma ansaxayo kalmismaar iyo dumbuur iyo kuratulqadab iyo waxaas oo dhan ma ansaxaya waa waxaan nafci lahayn inuun waktiga lagu lumiyo maahan wakti lumis mooye nafci uu leeyahay ma lahan inuu waktiga kaa dilo mooye ashyaada beecooda ma ansaxayo waxaa ka mid a mismaarka mismaarka iyo dumbuurka mismaarka waxa wey baashan turumbaday lagu heesho wey afka inta la saarto biiq biiq laga siinayo mismaara la ma ansaxayo dumbuurka waa la mid iyadana dumbuurka waa durbaanka lagu cayaaro durbaanka la tumayo oo lagu cayaarayo bahashan la yidhaha kuratulqadam waa la mid oo banooniga bahashan lagu cayaarayo aalatulahwiga waxaasoo dhan wakti lumis iyo cayaar mooye wax nafci ah iyo wax miro ah oo laga guranayo ma laha shayga markaad iibsanaysana waa inuu nafci un kuu leeyahay waa shardiga wa kulli sabuucin wa ka kulli sabuucin dugaag kasta oo kale beeciisu ma ansaxayo dugaaggaasoo laa yanfacu aan nafci lahayn wax walboo dugaaga oo aan nafci lahayn haba yaraadeen isagana beeciisu ma ansaxayo athaaliث midka saddexaad hadda shardigan oo sheekhu yihi an yakuuna muntafacan bihi waa inuu shaygu nafci leeyahay waxaa meeshaas ku baxay bahalkan la yihaaho sigaarka bahalkan sigaarka la yihaaho beeciisu ma ansaxayo lannahu beeciisu wuxuusan u ansixaynin wax nafcile ma laha shayga mabiica la kala iibsanayo waa inuu nafci kaa soo gelayo bal nafci inuu kaa soo galo iska daaye darara kaa soo gelaya oo caafimaadkaagii iyo hantidaadii iyo akhlaaqdaadiiu lumina saddexdaba caafimaadkaagiiuu dhib ku yahay hantidaadii iyo maalkaagii dhibuu ku yahay akhlaaqdaadii iyo diintaadiina dhibuu ku yahay marka wax darar noocaas ah dukaankii aad soo dhigatay bahalkuna dukaanleydu waaba jecel yihiinoo waa qarashkiisa iska badanoo faa'iido dukaanka waxaa soo gelaysa caqliga diidaya markaad la sheekaysato wuxuu kuleeyahay wal alaabta kaleba waa nooga nafci badan yahay sheekhu maxaad u diidaya kuleeyahay alaabta kaleba waawa nooga nafci badan yahay haddee waxaan miisaanka sharcigu uu wax miisaamayo ma aha yaa faa'iido badan waxa wax lagu dhisayo iyo yaa faa'iido badnayn sharcigu wax kuma dhisee sharcigu wax intaa ka foguu micyaar ka dhigaa ama halbeeg ka dhigaa kaasoo ah waxani muxuu nafcigu kuu leeyahay culimmada fuqahada qaar waxay leeyihiin nafci uu leeyahayo xaashiyadan tuxfaha oo kale qowl uu soo guurinayo tuxfahan oo minhaajka sharxaya wuxuu leeyahay bacdu lfuqahaa waxay yidhaaheen nafci uu leeyahayo hadduu bato biyaha lagu kululaysan kara biyaha lagu kululeyn karaa haddii qofkani xabad sigaaru soo iibsaday dukaanka ka soo iibsaday xabaddaa sigaarka haddii la fiiriyo biyo kululeyn karta yaase u iibsado in biyo lagu kululeeyo qofku wuxuu iibsanaya akhlaaqdiisi inuu ku dilo caafimaadkiisi ku dilo diintiisi uu ku dilo wuxuu u iibsanayo qofka marka weligaa iska ilaaliyo dukaankaaga yaan lagu iibinin wax sigaara yaan lagu iibinin iska ilaali liannahu wax nafci male shuruudda beeca waxaa ka mid a an yakuuna muntafacan bihi shaygu nafci leeyahayo الثالث شرطiga سدexaad الqدرaة أwood wy عalىa تsلiimihi شhaygan مبيica dhiibidiisa in la awoodo شhardi wey hadii lagu yihaaho شhayga isii aad iga iibis waa inaad شhayga dhiibi kartid شhayga inaad dhiibi kartid waa شhardi wey فalaa يصح ma أنsaحayo بyع الaaبqi adoon dhuuntay beeciisii ma أنsaحayo miman شhakصi xaggiisana laga iibiyo شhakصigaasoo laa yسهل عaleyhi شhakصiga dushiisa uusan ku fududayn radhu rad الaaبq addoonkaa dhuntay soo celintiisa aysan ku fududayn ayaad ka iibisay addoonaa kaa fakaday waa xilligii addoommada la kala iibsan jiray addoonaa kaa fakaday markaasaad tihi addoonka iga fakaday ayaan kaa iibiyey hadda isiye waay waan waa iga iibise isiye shaygu waa inaad dhiibi kartid isiye haddii waxaad iga iibisay ken haddii lagu yihaaho waa inaad shayga dhiibi kartid laakiin addoon dhuntay inaad iibiso miman laa yasulu calayhi radduhu qof uusan ku fududayn inuu soo celiyo ayaad ka iibisay ma ansaxayo miman laa yasulu calayhi radduhu la yidhi maxaa baxay haddii qofkii uu yaqaano addoonku meeshuu ku dhuuntay oo isagoon qarash badan uga bixin iyo dhibaato badan uu leeyahay anaa keensan kara adigu iga iibi beecu ansaxayo marka haddii si fudud loo helayo qofku uu leeyahay anaa aqaano meeshuu jiro iga iibi walalmaqsuubi mid la booliyey oo la dhacay wax la boobay isagana beeciisi ma ansaxayo min gayri qaadirin qof awooda gayrkiisna laga iibiyo calىa nascihi nasci اmaqsuub shaygaa la booliyey soo siibidiisii qof awooda gayrkiisna laga iibiyo ma ansaxayo xoolo lagaa dhacay oo xoog lagaaga qaatay gaarigii lagaa dhacay oo adanba tabar u haynba oo balaayo kaa dhacday ayaa tiri gaarigii layga dhacayaan kaa iibiyey ma ansaxayo de isii hadde waayo haddaad iga iibisay ken gaarigii tabar uma hayo da tabar ima haysay ugu iibisay marka ma ansaxay beecaas min gayri qaadirin calىa nascihi beecu wuxuusan ku ansaxaynin qofaan awood u lahayn gaarigii lagaa dhacay inuu qofka ka soo siibto ka soo qaato qofaan awood u lahayn aad ka iibisay qofaan awood u lahayn la yihi maxaa baxay qofku hadduu awood u leeyahay qof isagu la tacaamuli kara tuugadii iyo balaayadii qaadatay la mucaamaloon kara oo ku dhahayo gaariga anaa nimankaa ka soo dhiganayo wayna ii fududahay adigu iga iibi waad ka iibin kartaa markaa waa ansaxaya markaa walaa yasixu ma ansaxayo baycu lmarhuun shay la rahan dhigtay beeciisu ma ansaxayo min gayri idni lmurtahini kii rahanta qaatay idankiisa la-aantiis in lagu gado ma ansaxayo bayculmarhuun ma ansaxayo bayculmarhuun maxaa loola jeedaa rahanta waa noo iman doontaa macnaheeda waxaa weeye qofaad dayn u doonatay waxaad tihi war kun dollar idaymi markaasu wuxuu ku yidhi rahankeen aan sii haysto lacal haddaad daynkii ii keeni weyso waxaan soo iibsado isii oo suuqa aan geysto alaabaad marka u dhiibtay oo waxaad tihi alaabtaas mobile iyo wax la mida ama combyutar ayaad tihi sii hayso alaabtan sii hayso aad tihi mobilekii ama combyutarkii aad tihi sii hayso oo haddaan daynkii kuu keeni waayo sii iibso bahalkaas kii aad qof kale inta la heshiisaa tiri bahalkaa rahanta la iga haysto oo hebelan dayn ka qaatay rahanta uu iga haysto kiyan kaa iibiyaa tiri waa alaab adigaba gacantaadaan ku jirin oo ninu rahan u kaaga haysto ayaa tiri waan kaa iibiyey ma ansaxayo beelmarhuunka ilaa idni lmurtahin laakiin qofka rahanta haysta hadduu kuu idmo beec u ansaxayo qofkii mobilka kaa hayey ama combyutarka kaa hayey ayaa wuxuu ku yiri war qofkaad doonto ka iibso waa kuu fasaxay alaabtaada qofkaa doonto ka iibso waad iibin kartaa laakiin mahmaa qofkii uu diidan yahay ule alaabtii anaa ku dhegan adigoon yani daynkii isiinin alaabtaada kuma fasaxayo uu leeyahay beeci ma ansaxayo walal jaani qof wax janaayeeyey oo wax dhaawacay isagana beeciisu ma ansaxayo jaanigaasoo almutacalliqi biraqabatihi qoortiisa maalun maal uu ku tacalluqay wa in qalla maalkaasi haba yaraado walal jaani qof wax dhaawacay beeciisu ma ansaxayo jaanigaasoo almutacalliqi biraqabatihi qoortiisa maalun maal uu ku tacalluqay beeciisu ma ansaxayo yacni hadalkan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye addoonkii qofuu waxgaarsiiyuu soo dhaawacay daqar iyo gacanuu ka gooyey iyo qofuu dhibaateeyey addoonkaaga addoonkii marka maxaa lagu leeyahay raqabadiisa qoortiisa maxaa lagu leeyahay maal sayidku inuu ka bixiyo ixsaan uu uga bixiyo hadduu ixsaan uga bixin waayo isagaa la iibina addoonka isagaa la iibina suuqa la geyna ninkan qaybtii jinaayadiisu ka goosana wixii kuu soo hara sayid uu qaadow addoon marka qoortiisii maal loo haysto ayaa tiri suuqan geysana waa iibina ma ansaxayo lanu xaqa qoortiisa lagu leeyay qoortiisa xaqaa lagu leeyay beeciis ma ansaxayo walaa yaduru ma dhibayo tacalluqu lqisaas qisaas ku tacalluqiisii qisaas oo la xiriira oo qoorta ugu jira addoonkii qisaaskaa tacalluqiisu dhib ma laha qofuu kow ka siiyey addoonka kow qofuu dilay addoonkaa qofka dilay waad iibin kartaa beeciisa oo ansaxayo leannahu waxaa weeye qofka qisaaska sameeyey oo qisaaska ku leh waxaa dhici karta lirajaaءi الsalaamati biاlcafwi in layska cafiya aad dhici karta rajo waxaa laga leeyahay in layska cafiyo oo la yihahdo qisaaskii iyo wixii dhammaaba waan ka cafinay marba haddii qoorgooyadii ay suurtagal tahay in lana rajaynayo in laga cafiyo isaga beeciisa waa ansixi addoonkaa qisaaska lagu leeyahay walaa yasixu ma ansaxayo baycu nisfin nis beeciisu ma ansaxayo niskaasoo mucayanin la magacaabay niskaasoo yanqusu shaygii uu nusqaamayo biqadcihi bisababi qadcihi qadci nisfi niskaa goyntiisa sababtiisa uu shaygii ula nusqaamayo waxaan kaloon bannaanay inuu sheekhu ku leeyahay shaygii niskiis in la beeciyo shay mucayanoo la magacaabay niskiis in la beeciyo ma ansaxayo haddii qeybta kale oo soo hartay ay nusqaamayso ay ceeboobayso oo wax kaa gadanayaba aysan jirin oo maxaa ka mid a matalan waxaa ka mid a weelkii saxankii oo kale ama baaquligii ayaa waxaa tihi baaquligaa niskiisaan kaa iibiyey haddii haddii niskii aad iga iibisay niskayga ii jar niskii waa la jaray markii la jaray qeybtii kale maxay noqonaya waxaan la isticmaali karin wey haddiiba shayga yacni niskiis haddii la jaro wixii uu noqonayo wax eberon la isticmaali karin niskaas beeciis ma ansaxayo ma ansaxayo beeciis waxaa la mida sidaas oo kale maalan shaati oo kale ayaa waxay tihi shaatiga niskiisaan kaa iibiy waa niskii iyo goohad niskii haddii loo gooyo waxuno catiro waxaa soo haray mara xuno aan wax nafciya aan gelayn marka shay niskiis oo niskiisii kale eber uu noqonayo beeciisii ma ansaxayo walaa yasixu ma ansaxayo baycu nisfin nis beeciisu ma ansaxayo niskaas oo mucayanin la magacaabay niskaasoo yanqusu shaygii uu la nusqaamayo biqadcihi bisababi qadcihi niskaas goyntiisa sababtiisa uu shaygii uu la nusqaamayo alraabicu shardiga afaraad an yakuuna waa inuu yahay shaygii mabiica ahaa mamluukan mid la leeyahay mid milkigaaga ku jiro o layska leeyahay waa inuu noqdo lilcaaqidi qofka caaqidka ahee beeca gelaya oo heshiiska beeca gelaya waa in loo milkiyey shardiga oo asaga uu iska leeyahay waxaan aada iibinayso waa inaad iska leedahay adigu alaab islaamiyadoo meel iska taalla haddaad iska taaro kan anigaa kaa iibiye kan anigaa kaa iibiye tuugaa tahay de beecaaguna ma ansaxayo tuugaa tahay beecaaguna ma ansaxayo waxaa inaad iska leedahay shardiga ow amase isagu iskama lehee lahu baayica waxaa u sugnaaday wilaayatun tasarufaa u sugnaaday waa wax uu ku tasarufayo tasarufkooda uu iska leeyahay tasarufkooda uu iska leeyahay maxaa loola jeedaa kadhaafiri bigayri jinsi xaqihi adhaafir bigayri jinsi xaqihi qofaa maalan xaqaagii xaquu kaa qaatay xaqiina wuu diiday oo ku siin waayo wuu kaala tegay xaqa haddii aad aragtid marka alaabtiisii alaabtiisii xaqa xaqii adigu aada iska lahayd waad ka goosan kartaa alaabtiisii intaad iibiso maalan sariirtiisii oo kale ad aragtay adiguna waxaad ku lahayd laba dollar iyo wax lamida waa ninkan sariirtiisa yaa iga iibsanayo waa ninka alaabta hadda kahor kaa qaatay sariirtii waad iibisay laba dollar aad ku lahayd labadii dollar aad ka qaadan intii kalena waa u dhigi saxiix wey kaas oo kale waa ansaxayo leanna waxa weye shayga adiga iskama lehid laakiin tasarufaa sharcigu kuu baneeyey inaad ku tasarufto wey oo amase wakaalatun wakaalo ay u sugnaatay calayhi shaygii dushiisana uu wakiilka yahay shaygii iskama lahan laakiin waa loo wakiishay dukaankan ec ebiyaa layihi wakiilaad ka tahy waad iibin kartaa dukaankii wakiilka aad ka ahayd iibin karta walaa yasixu ma ansaxayo bayculfuduuliyi bannaan joogaha beeciisu ma ansaxayo beeca bannaan joogaha maxaa la yidhaha wax aadan milkin inaad gadaan la yidhaha bannaan jooga wax aadan shaqo ku lahayn ayaa fuduuli la yidhaha bannaan joogaha beeciisii ma ansaxayo waa wax aadan shaqo ku lahayn inaad iska iibiso wey wallah subxaana wa tacaala